wasaaradda xanaanada xoolaha dowlada federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka furtay wadatashi ku saabsan ansixinta hagaha la qabsiga ah cimilada ee habka casriga ee waxsoo saarka xoolaha shirkan waxaa ka qayb galay madax ka socotay maamul goboleedyada dowlada federaalk soomaaliya iyo hay-adda w f p agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda wasaaradda xanaanada xoolaha dowlada soomaaliya ayaa ugu horeyn ka hadlay shirka shirkeenna wuxuu daaran yahay aqoon isweydaarsiga lagu gorofeynayo ansixinta hagaha la qabsiga cimilada ee habka casriga ah ee wax soo saarka xoolaha waxaa ogtihiin in runtii aanu maaragtay xoolo dhaqatan nahay dadkeenanu ay yihiin dad reerguuraa ah sanooyinkan dambena ay cimiladu saameyn ku reebtay oo runtii qaababka cimilada ee aan la saadaalin karin ee sababtay nabaad guurka iyo abaaraha soo noqnoqda iyo daaqyarada iyo roobyarada iyo dhibaatada heerkulka oo kor u kaca iyo oo taasoo xoolihii maaragtay waxsoo saarkii iyo noloshii dadkaba dhib ku noqotay ayaan rabnaa maaragtay inaan maaragtay maanta buuggan oo runtii wasaaraddu ay juhdi gelisay iyadoo maaragtay ay ka taageertay hay-adda w f b
sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha galmudug salebaan maxamed saalax uu ku hadlayay afka maamul goboleedyada dalka ayaa ka hadlay muhiimadda hagahan uu u leeyahay deegaanka iyo xoolodhaqatada runtii madashan waa madal aada iyo aada u qurux badan oo si wanaagsan loo soo diyaariyey waana madal looga hadlayo hagaha isbeddelka cimilada iyo saameynta ay ku yeelatay xoolaha iyo wax soo saarka xoolaheenna runtiina arrintaasina waa arrin muhiim ah oo mar walba in lagu wacyigeliyo dadka stakeholderska ah oo ku xiran xoolaha iyo arrimahooda lana gaarsiiyo dadka baahida gaarka u qaba arrintan si ay ula socdaan ugu dambeynna maxamed sanid dalmar agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada dowladda federaalk soomaaliya oo aqoonsideersigan furay ayaa soo koobay faa'iidada la qabsigan uu u leeyahay bulshada in khatarahaas sidii ay ula falgeli lahaayeen u maamuli lahaayeen oo khatarahaas uga uga maaragtay xal ugu heli lahaayeen baa wasaaradda xanaanada xoolaha iyo hay-adda w f b oo waxay iska kaashadeen in la develob gareeyo ama la sameeyo tuse khatarahaas yaraynayo oo hortiina yaalla maanta ujeedaan oo lasoo bandhigaayo evantigaana muhiimadda ugu weyn ay tahay in gaadhkaas laydinla wadaago si guud gaadhka wuxuu ka hadli doonaa waa climate smart lifestock management practice sidee khatarahaas lifestock la xiriira oo dadkeena xoololeyda ah markii dhibaatadaas oo kaleynta iyo disaasterkaas uu dhaco sidee loola falgeli karaa meeshaasay ku caddahay muhiimadda marka meeshaan aan u wada fadhino maxay tahay waa la dhihi karay in maaragtay buuggan dad khubaro ah kasoo shaqeeyay sidiisa aan ku laqno wadatashigan looga hadlayo hagaha la qabsiga cimilada ee habka casriga ah ee waxsoo saarka xoolaha ayaa waxaa ayaa lagu soo bandhigayaa sharciga hagaya iyadoo ka qaybgalayaashu ay ka diibanayaan aragtiyadooda